xilli uu si xooli u socdo maalgashiga dadka reer galmudug ku samaysan cashada galmudugga dhuusamatab ayaa waxaa si rasmi magaaladasun laga dhex dhigay dhismaha hotel casri uu magacaabay in dhabalas hotel dhexdhig hotelkan ayaa waxaa ka qayb galay gobjoogna ka ahay wasiire ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada dhuusmareeb kanaca gobolka iyo sidoo kale qaybaha kada bulshada magala dhuusmareeb ugu horan ayaa waxaa ka hadlay kana warbixiyay dhagaxdhiga hotelkan iyo waxyaaba ka kooban yahay cabdulaahi cali muuse oo kamid a milkiilayaasha hotelka laga dhagaxdhigay magaalada caasimada galmudug waxa uuna ka warbixiyey waxyaabaha laga filayay in hotelkan uu cusub ku sugday caasimada galmudug dhuusmareeb
magacayga waa cabdulaahi cali muuse waxaana qurbajoog waxaan soo dhisan karaynay hotelkan oo naqshadiisu ay tahay g las oo nasiib u yeeshay in aan laga hirgeliyo caasimada dowlad goboleedka galmudug qaybteeda dhuusamareeb qorshaha aan isleenahay hotelkani wuu ku dhismaya waxaa weeye sideed iyo toban bilood haddii ilahaydmo kambani baa jira g m c construction calaamadiisa halkaa ka muuqato hotelkani wuxuu anfacayaa oo magaalada iyo gobolka iyo cid kasta waxaan isleeyahay haddaanay jirin dowladda galmudug iyo caasimada maayirkeeda sida wanaagsan ay noola shaqeeyeen inaanay baashaani ku dhammaateen sideed iyo tobanka bilood ama haddoo laga soo shaqeynaya hal sano aanay sidaan usoo degdegteen marka waa hoteelku waa g haddii lahaydno waqtigiisu waa sideed iyo toban bilood qaar ka mid odaasha dhaqanka iyo hogaad ka qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda soo dhaweeyey hotelkani iyagoona sheegay in ganacsatada reer galmudug ay ku dhiiradaan maalgashiga caasimada galmudug dhismareeb haddaan nahay odayaasha galmudug waxaa farxad gaara noo ah ganacsatadeenna khaaliga ah ee qurbaha ka timid ee runtii gacanta saaraysa deegaanka galmudug dhismaha isdabayaalka waan u mahad celinaynaa khaasatan waxaan u mahad celinaynaa saaxiibkeenna ganacsadeenna weyn cabdulaahi oo runtii hoteelka indho meeshaan maanta keenay waa u mahad celinaynaa hoteel qaaliya oo sharfan oo aan dhihi karno waa v i b inuu maanta meeshaan haddana noogu soo gaabiyo siddeed iyo toban bilood ayaa lagu soo afjaraa farxad gaaray noo tahay waa u mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa ganacsadaha meeshaan maantay hoteelka laga dhagax dhigay fikraddiisa ay ku soo dhacday in uu dhiso oo bulshadii isagu uu ka soo jeedo reer galmudug inuu hoteelkaas ka dhisa ay ku soo dhacday waa uga mahad celinaynaa ilaahay waxa kula qabtaan leenahay dadka kale oo reer galmudug meel kastoo ay joogaanna waxaan leenahay caasimaddiinna imaada dhisa gudoomiyaha maamulka caasimada galmudug cabdiraxmaan axmed gaqo ee dhankiisa soo dhaweeyey cabdulaahi cali muuse oona sheegay inuu hoteelkan qayb ka yahay dadaal ka marnay cashada galmudug dhuusmareeb amay noo tahay maanta hotel g plus five hotel ah oo five star ah oo standard ah inaan caasimada galmudug laga dhagax dhigo oo intaanu ummadu ay ka soo qayb gasho saakay waxay noo tahay runtii sharaf iyo karaamo waxaan rabaa marka hore hoteelkan meesha laga dhisayo iyo hoteelada lamidka ah oo qaarna hore u dhismeen kuwana ay soo socdaan wuxuu qayb ka yahay horumarka galmudug ka socda nabadda iyo horumarka iyo amniga iyo horu socodka galmudug hadday tahay mashaariicda midda dawliga iyo hadday tahay midda sida gaarka loo leeyahy dadweynuhu leeyihiin oo caasimadda ka socota ayay qayb ka tahay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda ganacsiga horumarinta reer galmudug kayse cabdijaamac ayaa dhankiisa sheegay inuu si usoo dhaweynayo ganacsatada soomaaliyeed gaaraha ku reer galmudug ee kusoo dhiirinaya magaalooyinka galgadiisa galmudug oo hormarayaan inay qayb ka tahay dadaalada ay dowladda ugu jirto in kor loo qaado maalgashiga sidoo kale horumarinta galmudug waxaan leenahay ganacsada waa maadsan tahay waxay sharaf iyo quruxba u tahay ballaarinta caasimadday u tahay strategic locationka hoteelka loo dooray waa waa meelihii aan jeclayn inay inay hoteeladu magaalada daafaha kaga baxaan si ay u ballaariyaan caasimadda u ballaariyaan mar kastoo hoteelku magaalada ka baxo meel view fiicanoo environment fiicanna la geeyo deegaanka eeggiisaana waa badanayaan magaaladuna waa ku ballaaranaysaa waa kaaga mahad celinaynaa waanu kugu ducaynaynaa allah kuu barakeeyo galmudug xasiloon baan joognaayo waxaan rajaynaynaa markii uu soo gabagabooba haddii ilaaha idmo in annagoo sidanada u wada joognaahay uu madaxweynuhu xarig jaro ayaan rajaynaynaa haddii ilaaha idmo sanad iyo bar wakhti dheer maahan waa kanaa ganacsatada iyo maamulka galmudug ayaa ku howlan sidii loo hormari lahaa magaalooyinka galgadiisa galmudug kuwaas oo qayb ka taha casada galmudug dhuusmareeb taasoo hata laga dirama isbedel dhanka horumarka ah inay ka mid yihiin dhismayaasha sidoo kale waxyaaba casriga lagu soo korinaya magaalada casada galmudug